إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فيا عباد الله ولا ليال ilaahay subxaanahu wa tacaalaa waxa uu ina siiyey diin dhammaystiran wuxuu ina siiyey diin uu soo dejiyo tii ugu khayr ka badnayd allah subxaanahu wa tacaalaa wuxuu inoogu soo dhiibay nebi uu soo diro nebigii ugu khayrka iyo fadliga badnaa sala allahu calayhi wasalam ilaahay jala wacalaa diinteenna kagamuu tegin shaynaba ee waa mid uu dhammaystiray allah wuxuu ku uhi fii kitaabih maa faradnaa fi lkitaabi min shay kitaabka kagamaanaan tegin shayna baa rabbi yidhi subxaanahu wa tacaala shay shay wanaagsani ma jiro ilaa waa ina tustay diinteenna wanaagsani shay xun oo dhanna waa inooga digtay diinteenna wanaagsani maa min khayr ilaa wadalla nabiyu sala allahu calayhi wasalama calayhi ummatah وما من شر إلا وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من أمته منه أمته وإن أعظم ما دل عليه النبي صلى الله عليه وسلم أمته التوحيد وأعظم ما نهى عنه أمته الشرك رسولك صلى الله عليه وسلم شيء خيري مشر إلا أمدي صوت صلى الله عليه وسلم شر مشره إلا أمدي سنبي وأقدق عليه الصلاة والسلام shayga nebigu ummadiisa uu tusay ama khayrka nebigu ina tusayna waxa u weyn altawxiid sharka nebigu inooga digayna waxa u weyn ashirk ayaa u weyniya ilaahay subxaana wa tacaala in diintiisa wax lagu laro in cibaadadiisa cid lala wadaajiyo oo ilaahay cid lagu laro jala wacalaa sidaa aawadeed qofka muslimka ilaahay wuxuu siiyey acaza diin wa ashrafiha diin la raaco tii ugu cisiga badnayd uguna sharafta badnayd ولذا ينبغي لكل مسلم ويجب على كل مسلم أن يعتز بها ويتشرف بها قف ولا مسلم وحوها بون أو واجب كوه إنه دين إسلام كيسكو عزيه إنه دين إسلام كيسكو شرفه إنه كفانه أو أغاذه أن الله سبحانه وتعالى وفقه كل خير الله جل وعلا إنه وافتيه خير قمانته سيدا ولا ليال دين تينا ونأكسنا قيمها بدن ليه waatay ilaahay uu raallida inooga yahay inaan raacno ilaahay jala wacalaa diin kale oo ina faray inaan raacnaa ma jirto alyawma akmaltu lakum diinakum wa atmamtu calaykum nicmatii waraditu lakum lislaama diina maanta ayaan idiin dhammaystiray diintiinii waxaanan raalli idinka diintaydima alyawma akmaltu lakum diinakum maanta ayaan idiin dhammaystiray diintay diintiinii raallina waxaan idinka noqday inaad raacdaan islaamnimada inaad diin ka dhigataan oo islaamnimada aad markaa raacdaan ayaan raalli idinka noqday baa rabbi yihi subxaana wa tacaala imaam maalik raximah llah imaamu daari lhijra abu cabdillaah maalik ibni anas waxa uu yihi markuu aayaddaa fasiray famaa lam yakun yowmaidin diina falaa yakunu lyowma diinan maalintaa waxaan diin ahayni aayaddaasi ay soo degtay maantana diin noqon mayso maalintaa wixii aan diin ahayn ee ilaahay ummaddiisa aanu diin uga dhigin jalla wacalaa iyo khalqigiisa rasuulilaahi muxamedna ummadda aanu ugu baaqin maantana diin noqon maayaan ayaa u yihi imaam maalik raximah llah walaalayaal ummadihii hore iyo dadkeennii wanaagsanaa ama jiilkii hore ee ummaddani waxay cisiga ku gaadheen waxay sharafta ku gaadheen waxay horumarka ku gaadheen waxay siyaadat alcaalama wa qiyaadatih caalamka hormoodkiisa iyo hoggaankiisa ay ku qabteen waxay ahayd diinta islaamku ay raaceen ittabacuu diin allah waittabacuu maa amarahum allah diinta ilaahay ayay raaceen ilaahay wuxuu farayna jalla wacalaa way ka amar dhigteen wixii ilaahay ka reebay jalla wacalaana waa ay ka hadheen wuxuu farayna waa ay fartoomeen markaasaa ilaahay u duleeyey jamiica alcaalam markaasay hoostooda yimaadeen alcarabu walcajamu walabyadu walaswad carab iyo cajam mid cad iyo mid madoobi hoostooda ay yimaadeen walaqad qaala cumar bnu lkhaaab radia allahu canh naxnu qowmun acazana allahu blislaam famahma nabtaqi lcizata min ayrih min gayrih adallana allahu subxaanah waxaanu nahay qowm ilaahay uu ku ciseeyey diinta islaamka mar wal oo aanu diinta waxaanan ahayn aanu diin ka dhiganana allah waa una dulaynayaa jala wacalaa ayuu yihi cumar bnu khaaab radia allahu canh sida awadeed qof kastaoo muslimi waa inuu dareensanaadaa ciziga iyo karaamadiisu inay ku jirto inuu raaco biamri illah wa amri nabiyih muxamed sala allahu alayhi wasalam amarka ilaahay iyo amarka nabigiisa muxameda sala allahu alayhi waaalihi wasalam ittabicuu maa unzila ilaykum min rabbikum walaa tattabicuu min duunihi awliyaa raaca ilaahay wuxuu idiin soo dejiyey ee ilaahay subxaana wa tacaala xaggiisa uu idinka soo dejiyey allah subxaana wa tacaala wuxuu ina faray inaynu ka qaadano nebi moxamed diinta wuxuu ina faray aynu qaadano wuxuu inaga reebayna ka hadhno wamaa aataakum arasuulu fakhuduuh wamaa nahaakum canhu fantahuu wixii nebi moxamed idin fara ee diina uu idin siiyo qaata wixii nebi moxamed uu idinka digo ee waxa weeyaan markaa yacnaa xumaan iyo rasuulku calayhi salaatu wasalaam shay uu idiin garan waaye ahna ka dheeraada baa ilaahay subxaana wa tacaala uu yidhi walaalayaal sidaa aawadeed diinteenna macaan ee qiimaha iyo gaayaha ku fadhida gaaladu dareen ay arrintaa dareensan yihiin iyagoo garanaya ummaddani haddii ay raacdo diinteeda inay cisigii iyo sharafteedii hore u soo noqon doono ayaa xasad fara badan aawadeeda inoo hayaan waxay ku dadaaleen an yumiiluu haadihi lumma wa yuxarifuuha can jaadat diin inay ka leexiyaan oy ka weeciyaan ummaddan diinta dariiqeeda toosan wadda kaiiru min ahli lkitaab low yaruduunakum min bacdi iimaanikum kufaara xasada min cindi anfusihim min bacdi ma tabayana lahum alxaq facfuu wasfaxuu xataa yaatiya allahu biamrih ina allaha cala kuli shayin qadiir allah subxaana wa tacaala wuxuu yidhi waxay jecel yihiin qaar fara badan oo ka mida yuhuud iyo nasaaro kiristaan iyo yahuudi waxay jecel yihiin inay idinka celiyaan oo idiin celiyaan iimaankiina dabadeed gaalnimo inay idiin celiyaan xasad iyo xaasidnimo xaggooda ka ahaatay aawadeed markay idiin caddaatay dabadeed ee uu idiin iftiimay xaqu dabadeed allah wuxuu idhi jalla wacalaa ka jeesta ilaa ilaahay arrinkiisuu imanayo idinkoo xaqa ku sugan ilaahayna subxaanahu wa tacaala waa mid shay walba awooda oo kara innagana walaalayaal macaashira almuslimiin haddaynu ummaddii muslimiinta aan nahay waxaynu leenahay diinteenna ilaahay uu inoo sharciyeeyey ilaahay uu raalli inooga noqday subxaanahu wa tacaala sidaa aawadeed diinteennu waxay ka dhigtay diin waa diin waxay diinteennu ka dhigtay diin darrona waa diin darro waxay diinteennu khayr ku sheegtay waa khayr waxay diinteennu shar ku sheegtayna waa shar umuuraha ay diinteennu inooga digtay waxa ka mid ah ee maanta taagan beledkeenna iyo beledo badan oo muslimiinana ka jirta waxaa loo yaqaano xusitaanka asanad almiilaadi asana almiilaadi sanadka miilaadiga ah ama ciidda krismiska marka la dhao yani ciidda kiristaanka waxa weeyaan in markaa la weyneeyo oo waxyaalaha diinteennu ay inooga digtay innagana ummadeennu waxa weeyaan christmas dhayga waa ay waxa weeyaan istahniyadeeyaan ama shaqooyinkay u fasaxaan ama waxa weeyaan cudla ayay ka dhigtaan ama waabay isu soo diraan tahniyada iyo hambalyooyin taasina waa itibaac maa laysa fii diin illahi caza wajal waa raacitaan la raacay waxaan ilaahay diintiisa ku jirin waa shahaadatu zuur iyo markhaati been- beena waladiina laa yashhaduuna zuur waidaa maruu bilagwi maruu kiraama muuminiinta sifadooduna waa taa ilaahay uu sheegay waladiina laa yashhaduuna zuur waidaa maruu bilagwi maruu kiraama dadka muuminiinta ahi waa kuwa aan xaadirin ama aan ka markhaati kicin shahaadada iyo markhaatiga beentaa markay laqwiga soo maraana waxay ku dhaafaan yacnaa muruura alkiraam ayay ku dhaafaan oo dad laqwiga la qasta ama ahlu laqwiga waxa weeyaan la fadhiistaa ma aha anas ibnu malik radia allahu canh kama fii musnadi imaami axmed waxa uu yidhi anas nebigu madiine ayuu yimid calayhi salaatu wasalaam iyadoo aanu ciyaar ciyaarno laba maalmood oo aanu ciyaarno aanu leenahay oo aanu jaahiliyadii ciyaari jirnay rasuulku sala allahu calayh wasalam dabeedna wuxuu yidhi maa haadani alyowmaan labadan maalmood waa maxay waxay saxaabadu ku jawaabeen kunnaa nalcabu fiihima fi ljaahiliya markii islaamnimada horteed aanu ahayn ayaanu ciyaari jirnay rasuulku wuxuu yihi calayhi salaatu wasalaam ina allaha qad abdalakum bihima khayra minhuma yowma aladxaa wa yowma alfitr rasuulku wuxuu yihi calayhi salaatu wasalaam ilaahay wuxuu idinku bedelay labadan maalmood laba maalmood oo ka khayr badan ayaa allah subxaanah wa tacaala uu idinku bedelay ilaahay wuxuu idinku bedelay yowma alciidi aladxaa wa yowma wa yowma ciidi alfitr iyo maa- maalinta ciid aladxada iyo maalinta ciid alfidriga labadaa maalmood ee acyaada sanawiga ah ee sanadkii ina soo maro mid waliba hal mar ina soo marta labadaba xikmad weyn baa ilaahay subxaanah wa tacaala uu ka leeyahay allah jala wacalaa mid walba wuxuu ka dambaysiiyey ruknun min arkaani alislaam ciid alfidrigu ramadaantay khatintaa ciid aladxaana waxay khatir- khatintaa alrukn alacdam wahuwa alxaj waa yowm alciid waa waa yowm alxaji alakbar maalinta xajka weyn weeyaan waa maalintuu nabigu yihi sala allahu alayh wasalam ina dima'akum waamwaalakum waacraadakum xaraamun calaykum ka xurmati yowmikum hada fii baladikum hada fii shahrikum hada rasuulku calayh salaatu wasalaam yowma alciid fii cinda jamrat alcaqaba khudbaddaasaa nebigu jeediyey sala allahu calayh wasalam ma dhiiggiinna iyo xoolihiinna iyo sharaftiinnu waa xaaraan bay dhexdiinna ka tahay inaad kala gashaan oo xurma ayay leedahay iyo maamuus sida maalintiinan maanta ciid aladxaa ay xurmo u leedahay sida bishan barakaysan ee shahru dilxija ay xurmo u leedahay sida beledkan xaramku uu xurmo u leeyahay sidaa awadeed walaalayaal nabigu sala allahu calayhi wasalam wuu inoo diiday wax wal oo lagu waafaqayo gaalo inaan la nimaadno nabigu wuxuu uhi man tashabbaha biqowmin fahuwa minhum ninka qoom shabaha iyaga ayuu la mid yahay baa nabigu yihi sala allahu calayhi wasalam rasuulka waxaa la weydiiyey calayhi salaatu wasalaam yacnaa rasuulka calayhi salaatu wasalaam waxaa la weydiiyey nin ayaa rasuulka ku yidhi waxaan ku nadray inaan ku qalo meesha buwaana la yidhaahdo ayaan ku nadray inaan geel ku qalo ku qalo nebigu wuxuu yihi calayhi salaatu wasalaam hal kaana fiiha wahanun min awhaani aljaahiliya eh, yucbad min duuni illahi caza wajal miyuu ka meeshaa ooli jiray amaba yaalaaba sanam la caabudo ilaahay subxaana wa tacaala sokadii waxay dhahan saxaabadii laa maya qaala fahal- fa- fahal kaana fiiha ciidun min acyaadihim miyaa lagu qabtaa meesha isku imaatin iyo ciid ka mida ciidaha gaalada qaaluu laa qaala calayhi salaatu wasalaam awfi binadrik haddii sidaa tahay nadarkaaga oofi baa nebigu yihi calayhi salaatu wasalaam rasuulku muxuu ka taxariyey muxuu ka taxarusay nebigu muxuu iska dhowray ee uu iska ilaaliyey calayhi salaatu wasalaam in la waafaqo ciidun min acyaadi aljaahiliya maadaama meesha gaala wax ku qali jirtay muslimka wax ku qalaa si aanu u shabihin oo aan loo moodin inuu weyneynayo isla yoomkay gaala weyneyn jirtay oo tawaafuq iyo tashaabuh iyo tamaahul aanu u dhicin oo dad badani aanay ikhtiraar iyo dagnaansho aanay markaa ugu dhicin baa nebigu uga digay calayhi salaatu wasalaam haddii haa lagu jawaabi lahaa labadaas su-aaloodna rasuulku sala allahu calayhi wasalam ma aanu ogolaadeen inuu ninkaasi nadarka halkaasi ku wafiyo sidaa daraaddeed walaalayaal tahniyadaha iyo ciidaha gaalada ama christmas day ha noqoto ama maalin kale ha noqoto maalmaha ay gaaladu qaybisay maalinta haweenka maalinta qaaxada adduunka maalinta dabaysha adduunka maalinta caruurta maalinta can- caynkan sanadka gebigiisu u qaybsan yahay maalinta beenta xataa jirta laba maalmood un baan ku jirin maalinta ragguna ma jirto maalinta runtuna ma jirto laakiin wax alla wixii kaloo dhan way soo ururiyeen maalinta dumarka maalinta beenta maalinta jacaylka maalinta duumada adduunka maalin maalinta qaaxada maalinta noocan waxaasoo dhammi waa maalmo lagaga jeedinayo muslimiinta shacaa'irtoodii iyo halkudhagoodii diiniga ahaa cizigii iyo sharaftii iyo karaamadii islaamka ay ku qabeen ictisaaskay ku ictisaasi lahaayeen ay ku sharfi- ku sharaf mudan lahaayeen diintooda islaamka waa mid quluubtooda lagu lagu leexinayo waana mid lagaga soo duulay bil- fi lquluub intaan lagu soo duulin jasadkooda ayaa quluubtooda lagu soo duulay qofkana wax laga dhaawaco laga weeraro waxaa ugu khatarsan ra'sulmaal ra'sulmaalka muslimkuna waa addiin addiinu ra'sulmaali fastamsik bihi فضياعه أعظم الخ... فضياعه أعظم الخسران ومتى أمرت ببدعة أو زلة فهر بدينك آخر البلدان أقول ما تسمعون وأستغفر الله الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله تعظيما لشانه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيق عنها إلا هالك فصلوات الله وسلامه عليه ما تعاقب الليل والنهار وما ذكره الذاكرون الأبرار عباد الله ولا ليال diinteenna qiimaha badan leh ee duulimaadka lagu yahay waxaynu ku sugannahay nicmatun maxsuudatun calayha nicmo laynoo quuri la'yahay weeye nicmatu lislaam laakiin waxaa garanaya ciddii ilaahay garansiiyo almuwafaq man wafaqahu allah qofka ilaahay u waafa- qofka la waafajiyey ee khayrka iyo wanaagga lagu beegay waa ruuxa ilaahay subxaanahu wa tacaala uu waafajiyey khayrka iyo wanaagga allah uu waafajiyey jalla wacalaa sidaa aawadeed walaalayaal dal islaama ayaynu ku noolnahay dowlad islaamihina way ka talisaa dad muslimiinihina way ku nool yihiin cizi iyo wanaag ayuu ilaahayna siiyey nicmo dad badan oo muslimiinii ka qatan yihiin baynu haysanaa oo nicmada amniga iyo ammaanku ay ugu horayso nicmada amniga iyo ammaankuna waa nicmo cadiima nicmaduna waxay ku sugnaataa ee ay ku daa'imtaa waa mahadnaq haddaynu ku mahadnaqi weynana way zuulaysaa nicamka waxa zuuliyana waxaa ka mida macsiyada idaa kunta fii nicmatin farcaha فإن المعاصي تزيل النعم وخصها بطاعة رب العباد فرب العباد صريع النقم وسافر بقلبك بين الورى لتبصر آثار من ظلم فكم تركوا من جنات ومن قصور وأخرى عليهم لم أتم فتلك مساكنهم بعدهم شهود عليهم ولا تتهم إذا كنت في نعمة فرعها نعمة هداد كسوغنت إلى شو إلهي طاعدي سأخاسيل ka ilaali macaasida iyo xumaan inaad nicamka ilaahay uga faa'iidaysato waayo macaasida iyo nicam macaasidu waxay soo jiidaa ilaahay cadhadiisa ilaahayna waa sariicu niqam waa mid aargoosa deg deg badan jala wacalaa waa sariicu lciqaab waana sariicu lxisaab allah subxaanahu wa tacaala ilaahay waa mid ciqaabkiisu dhaqso badan yahay haddii aan ilaahay jala wacalaa loo noqon haddaan loo toobad keenin sidaa awadeed walaalayaal nicmada aynu ku faanno waxaa zuulinaya tamasuga aynu qabsanayna waxaan shareecada ahayn kudayadka aynu ku dayanayna qoom lumay qoom ilaahay uu idhi inhum ilaa kalancaami bal hum adal qoom sida xoolahoo kale ah bal xoolaha ka lumitaan badan qoom jirhkooda qars- asturi kari waayey qoom cawradooda ummadda ka qarsan kari waayey qoom khaaliqii abuuray garan kari waayey qoom nebigii loo soo diray rumayn garan waayey qoom quluubtoodu foorato qoom khanaasiirta iyo doofaarada iyo daanyarada la walaala ah ayaynu tamasug diintoodii qabsannay oo aynu moodaynaa xadaara iyo ilbaxnimo iyo horumar inay gaadheen hadday saasi dhacdana ilaahay jala wacalaa wuxuu yidhi wamaa qowmu luutin cankum bibaciid sidaan qowmu luut u galay idinkama fogaba allah subxaana wa tacaala uu yidhi haddii aynu waxay la yimaadeen la nimaadnana sida loo halliga baa laynoo halligi doonaa sida aawadeed walaalayaal nabi muxamed sala allahu calayhi wasalam markuu ka digay shuruurta iyo raacitaanka gaalo waxay dumarkiisa qaar ka midii ku idhaahdeen anuhlik wa fiina asaalixuuna yaa rasuula allah miyaa nala halligayaa iyagoo dad wanaagsani ay waxa weeyaan nagu dhex sugan yihiin isagoo abubakar iyo cumar iyo cuhmaan iyo cali ay nool yihiin wa amhaaluhum min asaxaabati alkiraam rasuulku wuxuu ihi nacam idaa kahura alkhabuth waa laydin halaagi haddii xumaantu ay fara badato ayaa nebigu yihi calayhi salaatu wasalaam macaasida walaalayaal hadday na barriisato munkarku hadduu nagu dhex faafo amru bilmacruuf wannahyi cani lmunkar mihnadii ambiyada haddii laga seexdo oo dadka wanaagga la fari waayo xumahana laga reebi waayo ummadda haddaan laga tawjiihin manaabirta iyo masaajidada iyo goobaha khayrka qaba haddaan laga tawjiihin ee ummadda lagu mashquuliyo xataa intii masaajidka soo gashay masaajidada qaarkood aanad garanayn ma khudbad bay fadhiyaan mise wa- masaajid bay fadhiyaan oo khudbad bay dhegaysanayaan mise waxay fadhiyaan fagaaro khayriye ah oo ay waxay ay ku dhegaysanayaan orientation iyo hadallo qaarkood laga fadhiyo ama saxaabada laga garaaco qaarkood laga dumiyo dalka iyo dadka waxay laga weeraro qaar amniga yaraynu ku naaloonayno hi- inhiyaaj iyo tahyiij siyaasi ah iyo kicitaan siyaasiya inta laga sameeyo masaajidada dadku si ay amniga yaray faraha ugu haystaan ay faraha uga sii daayaan dabeedna aynu noqonno ama aynu marno halkay mareen kaiiru min almuslimiin xawlana fi lbuldaan in badan oo muslimiinta inagu xeersan wadamada ku nool waxa weeyaan halkay mareen aynu marno dabeedna ay noqoto waxa weeyaan la kala garan waayo almuslixa walmufsid kii wax hagaajinayay kii wax kharibayey taasina hadday faraha ka baxdo oo wanaagga iyo nabadu faraha ka baxdo khudbadna cid isu sheegi kari mayso xumana la ysaga digi kari maayo wanaagna la ysfari maayo marka dadka muslimiinta ah gaar ahaan dadka wadaadada ee ducaadda ah ee manaabirtan saarani ha ogaadaan mimbarkani waa mas-uuliyad ilaahay wuu ku weydiin doonaa yowma alqiyaama waa halkuu nebi moxamed ka dhisay islaamka waa halkuu nebigu ummadda ka hogaamiyey waa halkuu nebigu shirkiga ka dumiyey towxiidkana ka qiimeeyuu ku dhisay sala allahu aleyh wasalam kullukum raac wa kullukum mas-uulun can raciyatihi mid walba waxbaa loo diray buu nebigu yihi mid walbana waa la weydiinayaa wixii loo diray sidaa aawadeed wa- wa- mas-uuliyadda saaran dadka ducaadda ahi cawaamta iyo dadka caamada ama saarna ayuha addaaci ila allah ayuha almuslim alcaaqil alcaalim ittaqi allaha fii nafsik wa fii shacbik wa fii xukuumatik wa fii baladik wa fii diinik ilaahay kaga baqo naftaada oo diintaada ilaahay kaga baqo oo shacabka ilaahay kaga baqo oo dowladda ilaahay kaga baqo oo dalka ilaahay kaga baqo oo ummadda ha ka sheegin carabkaaga ha uga sheegin waxaan dan adduunya dan aakhira midnaba aanay ugu jirin danahaaga shaksiga ah iyo aqraadaada naftaada gubaysa ha u dhex marin ummadda shareecadana ha u soo dhex marin si aad u dumiso sida khayrkaaba u dumiyey wixii ummadii haysatay ama ummadii ay dhowranaysay madaxda muslimiinta ah gaar ahaan madaxdeenna inoo talisana ilaahay waajib buu saaray ilaahay shareeca ayuu u dhiibay waana lagula xisaabtami doonaa mas-uuliyadda la saaray ilaahay ay kaga baqaan shacabkooda dalkooda ilaahay ay kaga baqaan diintooda ilaahay ay kaga baqaan dadka khayrka iyo wanaagga hormooda ha ugu noqdaan sharka iyo xumaha ummadda ha ka dabaalaan suldada iyo awoodda ilaahay gacantooda geliyey diinta ha ugu adeegaan xumaanta ha ku suuliyaan wanaaggana dadka ha ku faraan kursigoodaa daa'imi sharaftoodaa daa'imi cizi bay yeelan samci iyo taaca loo sameyn waa la maqli qiimay dadka dhexdooda ku yeelan hogaankoodu naajix buu noqon doonaa hadday diinta ilaahay ciseeyaan iyagana waa la cisayn madaxdu ha ha u foojignaato waxyaalaha amniga khalkhaliyaa nin qori sitoo qura maaha laba beeloodoo qura isdilay maaha tuug meel moobil kala cararay maaha waxyaalaha amniga dumiya waxaa ka mid ah mafaasida iyo macaasida ilaahay laga gelayo sakadka iyo cadhada ilaahay laga cadhaysiinaya waxyaalaha amniga duminaya ayay ka mid tahay mas-uuliyadda da- madaxda saaranna waa ka mid dadka diintooda u dhowra dadka muqadasaadkooda u ilaaliya dadka shareecadooda u ilaaliya dadka qiyamkooda iyo akhlaaqdooda iyo wanaagooda u ilaaliya ilaahay baa idin cisayn oo idin sharfi doona Ah, walaalayaal ilaahay subxaana wa tacaala aan ka baqanno shacabkana waxa saaran mas-uuliyad ruux wal oo shaksiyadaada mas-uuliyad baa ku saaran naftaaday kaa saaran tahay ehelkaagay kaa saaran tahay ubadkaagay kaa saaran tahay dalkaagay kaa saaran tahay diintaaday kaa saaran tahay dowladdaada ayay kaa saaran tahay mas-uuliyadii qof walba mas-uuliyadaada ka soo bax oo noqo miftaax alkhayr miqlaaqa shar mid khar- khayrka furo u noqda sharkana quful u noqda noqo mid walowba daalimka adarkasee walaalkaaya gacanta qabo unsur akhaaka daaliman aw madluuma walaalka u gargaar hadduu gardaran yahay haddii laga gardaran yahay baa nebigu idhi markuu gardaran yahayna gardarada ka qabo marka laga gardaran yahayna uu hiili shareecada walaale dad gacmaha isku qabsada aynu noqonno dad u midooba diinta ilaahay subxaana wa tacaala aynu noqonno allaahuma axfadna waxfad bilaadana اللهم احفظنا واحفظ شعبنا اللهم احفظنا واحفظ حكومتنا اللهم احفظنا واحفظ شبابنا اللهم احفظنا واحفظ رجالنا اللهم احفظنا واحفظ نساءنا اللهم احفظنا واحفظ شيوخنا اللهم احفظنا واحفظ امننا وديننا يا رب العالمين اللهم اجعل هذا البلد امنا مطمئنا رخاء وسائر بلاد المسلمين اللهم امنا في اوطاننا واصلح ائمتنا وولاه امورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين اللهم امنا في اوطاننا اللهم امنا في اوطاننا اللهم اجعل هذا البلد مطمئنا رخاء امنا وسائر بلاد المسلمين اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين دمر اللهم اعداءك اعداء الدين اللهم احقن دماء المسلمين اللهم احقن دماء المسلمين والف بين قلوبهم واجمع كلمتهم على الحق والهدى يا رب العالمين اللهم انصر دينك اللهم انصر دينك اللهم انصر دينك وكتابك وسنه نبيك وعبادك الموحدين اللهم من اراد بنا او ببلادنا او بعقيدتنا او بامننا سوءا فاشغله في نفسه ورد كيده في نحره واجعل تدبيره تدميرا عليه يا رب العالمين وصل اللهم وسلم على الحبيب المختار وعلى اله وصحابته الاخيار ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين والقرار